bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan dhegeystayaal dhammaantiinba meel waliba oo aada joogtaan waana saddexda bisha sebteembar sannada labada kun saddex iyo tobanka kusoo dhowaada dhegeystayaal warka reediyo wardheer oo dhan madaaweynaha soomaaliya iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo ayaa saaka markii ugu horeysay safar dhulka waxay ku gaareen magaalada marka ee gobolka shabeella hoose iyadoo ah booqashadii ugu horeysay oo dhulka oo madaxweynuhu uu ku tago meel ka baxsan caasimadda muqdisho ammaanka ayaa aada loo adkeeyay iyadoona ciidamo fara badan la daadiyey wadada isku xirta muqdisho ilaa iyo markoon waxaana waa barigii hore ee saaka dadka ku nool magaalada marka ay kusoo tuuseen ciidamo fara badan oo jid weliba taagan kulanyo galbisay madaxweynaha isugu jira ciidamada misoom iyo weliba kuwa dowladda ayaa saaka aroortii waxay kama baxeen magaalada muqdisho waxaana ay kusii jeedeen wadada laamiga ee muqdisho iyo weliba afgooya kadibna waxay u gudbeen dhinaca marka wafdigu hogaaminaya madaxweynaha soomaaliya oo marka tagay ayaa waxa ay kulamo la qaateen qaar ka tirsan odayaasha dhaqanka waxgaradka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada iyadoona ammaanka si weyn loo adkeeyey sida ay wararka sheegayaan wafdiga madaxweynaha waxaa ku weheliyey xubno ka tirsan labada gole sida wasiirka gaashaandhigga cabdixakiin xaaji maxamuud fiqi wasiirka arrimaha gudaha cabdikariin xuseen guuleed iyo weliba xildhibaano iyo iyana taliyaal ka tirsan dowladda federaalka kulamada ka soconaya xarunta gobolka magaalada marka ayaa looga arinsanaya arrimaha ammaanka iyo weliba sidii loo xoojin laha heshiis wasaaradda arrimaha guduhu ay kala dhexdhigtay laba beelood oo halkaasi ku dagaalamay maraakiib dagaal oo ciidamada nato ay leeyihiin ee la dagaalanta burcadbadeeda soomaalida ayaa kusoo dhowaatay xeebaha degmada hobyo ee gobolka mudug iyadoona dadka deegaanku ay cabsiso la soo diristay kadib markii diyaarada kasoo kacay ay dul heehaabayeen degmada diyaaradan oo isugu jira kuwa qomaatiga u kaca iyo weliba kuwa waxbasaasa ayaa muddo heehaabayay waxaana taasi ay sii xoojisay cabsida dadka deegaanka ay ka qabaan in weeraro ay ku qaadaan kooxaha burcadbadeeda gudoomiyaha degmada hobyo ee maamulka galmudug maxamuud maxamed cawaale oo la hadlaya warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in diyaaraduhu ay si aada ugu soo dhowaadeen islamarkaana ilaa iyo sideed markaba ay soo gaareen xeebaha hobyo waxa uu sheegay in si cilad darteed ay hawada ugu baxday isgaarsiinta iyadoona markii deegaanku ay markaasi si weyn u dareemeen islamarkaana cabsida ay sii xoojisay maraakiibta dagaal ee quwadaha shisheeye ee xeebaha soomaaliya u jooga la dagaalanka waxaa loogu yeero burcadbadeeda ayaa horey dhaqdhaqaaqo ugu sameeyay xeebaha deegaanada la tuhunsan yahay in burcadbadeedu ay ku awood badan yihiin iyagoona mararka qaar weeraro ka geysanayay wararka ka imaanaya degmada afmadow ayaa sheegayeen xooga ka tirsan xarakada al-shabaab ay ku gowraceen gudoomiyaha deegaan hoostaga degmadaasi kadib markii ay kaxaysteen sida ay wararku sheegayaan gudoomiyaha deegaanka shabaax oo lagu magacaabi jiray khadar xaaji cabdilaahi aw daahir ayaa la gowracay shalay galab xili warbiyo deegaanka ku taalla uu biyo kasoo doontay halkaas oo ay ka wateen xoogo ka tirsan al-shabaab wariyo madax bannaan oo ku sugan jubbada hoose ayaa sheegaya in meydka ninkan lagu arkay meel u dhow warta islamarkaana ahaa mas-uul ka tirsanaa maamulka degmada afmadow deegaanka shabaac ayaa ah meel dad xoolo dhaqata ay degan yihiin waxaana ku badan oo ku yaala wararbiyo doora iyadoona xooluhu inta badan ay ka biicabaan ma jirto waxwara oo kasoo baxay maamulka degmada afmadow oo ku aadan gudoomiyaha deegaanka la gowracay waxaana dhacdadan ay aada ugu argagaxay dadka deegaanka islamarkaana cambaareeyay dowladda dalkani kenya ayaa shaaca ka qaaday in dib loo dhigay kulan lagu waday in looga wada xaajoodo arrinta dib u celinta ee qaxootiga soomaaliyeed ee ku nool dalkan kenya wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka kenya ayaa waxay sheegtay in go-aankan dib u dhigidda kulankan looga hadli lahaa dib u celinta qaxootiga soomaalida looga gol leeyahay in fursadii waqhti la siiyo dowladda soomaaliya oo arrintan ka yeelanaysa wadatashi dheeraada wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka kenya ayaa waxay sheegtay in ujeedada shirkan uu ahaa qaabkii dhaqaale loogu raadin lahaa suuragalnimada in dib loo cooliyo qaxootiga soomaaliyeed ee ku nool xidhiha qaxootiga ee kenya shirkan ayaa waxaa lagu waday inuu qabsoomo khamiistii jimcihii aanu kasoo gudubnay ee bishiina dhaaftay dowladda kenya ayaa muujisay siday ugu go-an tahay in dib u celiso qaxootiga soomaaliyeed ee ku nool xidhiha qaxootiga ee dhadhaab iyo weliba kaakuma hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa waxay ka digtay in lagu degdego xilligan in qaxootiga soomaaliyeed dalkooda dib loogu celiyo xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxaa ku jira qaxooti ay tiradooda kuru dhaaftay lix boqol oo kun oo soomaali ah kuwaasoo dhibaatooyin nololeedna ay halkaasi ku haystaan qaxootigan ayaa waxay qaarkood halkaasi ku sugnaayeen in ka badan labaatan sano welina waxay baadigoobayaan nolol ka wanaagsan tan xilligan ka jirta dhulkooda hooyo halka warkaasi idinkaga imaanayana waa idaacadda wareer isbahaysiga taageera madaxweynihii hore ee xukunka laga tuuray ee dalka masar maxamed mursi ayaa maanta waxay ku baaqeen isu soo baxyo ballaaran xilli maanta ay ku beegan tahay laba bilood kadib markii militariga masar ay afgembiyeen isbahaysiga difaaca hay-adda sharciga ayaa banaanbaxyo ugu magacdaray qolihii afgembiga ee argagixisada ayaa isugu yeeray dadweynaha reer masar inay isugu soo baxaan diyadbaxyo ay ku muujinayaan codkooda taageerada madaxweynihii la afgembiyey ee maxamed mursi dibadbax lagu taageeraya maxamed mursi ayaa ka dhacay magaalada al iskandariya oo ah magaalada labaad ee ugu weyn dalka masar iyadoona dadweynaha isugu soo baxeen ay ka codsadeen in xukunka lagu soo celiyo maxamed mursi milatariga dalka masar ayaa bishii hore kala eriyey taageerayaasha maxamed mursi oo saldhigyo ka samaystay fagaarayaal ku yaala magaalada qaahira iyadoona isku dhacyo ka dhashay milatariga iyo weliba dadka dibadbaxayay ayana ku dhinteen dad badan oo rayida madaxda ururka ikhwaan muslimiin ee taageerta madaxweynihii hore ee xukunka laga tuuray ayaa laga dhigay kuwa la dilay weliba kuwa la xiray iyadoona weli ay socdaan qorshayaasha lagu xirayo ee maxaabiista looga dhigayo xaaladda wadanka masar ayaan deganayn iyadoona loo raadinayo qorsho nabad loogu soo dabaali karo dadka deegaanka masar warkii oo aad kala socoteen warbaahinta wardheer khiyaartana dhegaysanaysa waa nagaynta anigoo maxamed cusmaan xabiib ayaa idinla socodsiinaya waana inoo mar kale haddii aan la idmo inta ka horeysa nabadgelyo